madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni oo safar shaqo ku tegay caasimada puntland ee garowe ayaa dhagax dhigay isbitaalka ugu weyn puntland ee international health care system madaxweynaha dowladda puntland ayaa bogaadiyey dhismaha isbitaalkan casriga oo noqonaya kii ugu horreeyay ee noociisa islamarkaana laga hirgeliyo deegaanada puntland isagoo dabooli doonaa baahiyii caafimaad ee loo aadi jiray dalka dibaddiisa ugu horeyn waxaa munaasabadda hadalla ka soo jeediyey doctor darmaan maxamed aadan oo ah madaxa i h s hosbital aan u taagannahay mudanayaal iyo marwooyinba waxaa sharaf ii ah anigoo ku hadlaya magaca i h s healthcare system i h s hosbital iyo i h s health city in maanta aan taagannahay dhagaxdhigidda oo ay suurtagal nooga dhigtay in aan madaxweynaha puntland ku soo dhowayno uuna ka qayb qaato uuna noqdo hormuudka u hormuudi doono isbitaal weyn oo ummadda bulshada ka qaada dhibaatada caafimaad ee ku wajahan khaasatan gobolkan mudanayaal iyo marwooyinba waa mahadsantihiin ka soo qaybgalka aad ka soo qaybgasheen taageeridda aad muujiseen iyo qalbiga furan oo aad nagu soo dhoweyseen dhanka kale wasiirka wasaaradda caafimaadka puntland siciid jaamac ayaa isna si guud uga warbixiyey halka ay shaqada isbitaalkan wasaaraddu ka soo bilowday halkan rabaa inaan ka caddeeyo markii wasaaradda lay dhiibayey ballamadii muxuu ahaa madaxweynuhu igala dardaarmay waxay ahayd in loo helo shacabka cisbitaal looga kaaftoomo dibadda inay aadaan dadku iyo ciidamada qalabka sida inloo helo cisbitaal waxaan filayaa markii ritriidka la sameeyey ama qorshaha sanadka in cusbitaalkaasu ku jiray marka waxaan leenahay haddaan nahay wasaaradda caafimaadka anoo isku dhan aad iyo aad madaxweyne ballanqaadkii ilaah waa wax fulin kara laakiin maanta taariikhdu halkan in wasaarad ahaan ballamadii aad awalba nalaga filayey qaybtii ugu horraysay ayaa maanta dhexdhiggeeda halkan joognaa aad baan ugu faraxsannahay inuu maxamed meela ka imaanayso maan ogayn dadaal un baannu iska haynay niyad un baan haynay laakiin arrintan arrin muddo soo socotay ahayd waxaana filayaa weliba madaxweynuhu inuu annagoonna la magacaabin in maxamed xataa ay isku arkeen dubay oo arrintan oo la dhiirigeliyey inuu dalka imaado oo gashado madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa muujiyey sida ay dowladda puntland uga go'an tahay garab istaaga soo dhoweynta iyo dhiirigelinta cid walba oo maal gashanaysa dalkooda isagoo si gaara ugu mahad celiyey doctor darmaan maxamed aadan oo ah madaxa i h s hosbital waa mashruuc weyn oo bulshada soomaaliyeed ay u baahnay oo aan rajaynayno sida loo sheegay inuu ha qabtiri doono baahida caafimaad ee dalkeenna ka jirta oo la heer ah heerarka maanta caalamka u tiigsanayo aqoon ahaan iyo xirfad ahaan waxaan u rajaynayaa mashruucan maanta halka laga dhagax dhigay inuu ilaahay barakeeyo ka dhigo mid sidii loogu talagala u hirgala ee ummadduna ay intifaacsato meel kastoo ay joogto runtii waad ogtihiin baahiyaha dalka soomaaliyeed ee dadka soomaaliyeed ay qabaan waa baahiyo aad u fara badan muddo dheerna ay aad u dhibtoodeen xilliyo kala duwan weliba degaanada tan soddonkii sano oo dawladda la lahaana ma aysan ka soo gaarin mashaariic dadku waxtar u leh muddadii dambe oo dalku xaaladaha adag ku jirana haddii bulshada soomaaliyeed baan la qabnay duruufahaas kala duwanay jiray dadaalka ay dadka soomaaliyeed ay geliyeen siday noloshooda u soo kabi lahaayeen runtii taariikhdu way xusay doontaa qof walba kaalinta uu ku leeyahay iyo waxuu ka qayb qaatay